intaasi dhegeystayaal waxa ayan qodobada warka habeenimo rediyo jowar idinhayo kuwada ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan waa habeenimo khamiisa jimcana ay soo galaysa taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo labaatan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta kulan muhiim ah la yeeshay hogaanka ururada siyaasadda ee ka qayb galay doorashada golayaasha deegaanka gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhageystay hogaanka ururada aragti iyo talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan horumarinta nidaamka doorashada dadweynaha xoojinta dimuqraadiyadda iyo ka qaybgalka bulshada ee arrimaha siyaasadda isagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed oo ku dhisan wada shaqayn si loo xoojiyo hanaanka doorasho ee hufan loona dhiso hay-ado dowladeed oo ku yimaada rabitaanka shacabka mudane xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay dhegeysiga dhammaan daneeyaasha siyaasadda dalka si loo helo aragti midaysan oo lagu wajaho amniga dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka dowlad dhiska xukuumadda dan qaran ayaa ku howlan dhammaystirka doorashada tooska ah ee dowladaha hoose iyadoo la filayo in muddo kooban degmooyinka badan oo dalka ah lagu qabto doorasho qof iyo cad ah oo golayaasha deegaanka ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey ka doodista cutubyada dastuurka dalka axmed deeq yuusuf macalin ayaa muqdisho ka soo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuda federaalk soomaaliya oo maanta kulankoodii wadajirka ah ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa kulanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo gudoonada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulanka xildhibaanada maanta ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ahaa akhrinta iyo sidoo kale kadoodista cutubyada labaiyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad ee dastuurka kumeel gaarka dalka iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay dood dheer ka yeelanayeen qaar ka mid ah cutubyada dastuurka kumeel gaarka ee dalka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa intay ku jireen ajandaha kulanka ayaa waxay dood dheer ka yeesheen wax ka bedelka cutubyada labaiyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad ee dastuurka kumeelgaarka ee dalka welibana ay halkaasi doodoodu ku saleeyeen wax ka bedelka loo marayo cutubyadan iyagoona xildhibaanada doodoodu ay ku saleeyeen in wax badan ay kusoo kordhin doonto wax ka bedelka cutubyadan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo gabagabadii kulanka soo xiray ayaa faray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inay soo gabagabeeyaan dooda ku aadan cutubyada saddex iyo tobanaad iyo afar iyo tobanaad ee dastuurka kumeelgaarka dalka si loo ambaqaado fadhiyada kan xiga maamulka degmada maxaase ee gobolka hiiraan ayaa ku baaqay in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo dadka ay saamaysay abaarta ka jirta dalka kalid ismaaciil kacsi ayaa beledweyne ka soo diray abaaraha ka jira dalka ayaa saameyn hogaan ku yeeshay kumanaan qoysas oo ku nool deegaano hoostiga ah degmada maxaase ee gobolka hiiraan kuwaas oo u badan reer guura ama xoolo dhaqato islamarkaana ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka bulshada soomaaliyeed ayay kala saman yihiin dadka ku nool deegaanada hoostiga degmada maxaase ee gobolka hiiraan saameynta abaartu ay ku yeelatay balse waxaa u dheer dadka ku nool degmada maxaasina waxigeeda colaadaha ka socda deegaanada hoosega degmada maxaase gobolka hiiraan waxaana dadka ku nool deegaanadaasi wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha gudoomiyaha maamulka degmada maxaase gobolka hiiraan ciise maxamuud ciise waaye ayaa faahfaahin ka bixiyey saameynta abaaraha ka jira dalka ay ku yeesheen bulshada ku nool degmada maxaase gobolka hiiraan waxaana u codsaday in gurmad deg deg ah oo ay uga horreeyaan biyo iyo raashin lala gaaro dadka iyo duniyada ku nool deegaano badan ee hoosega degmada maxaase gobolka hiiraan waa kan gudoomiyaha degmada maxaase gobolka hiiraan ciise maxamuud ciise waayeel oo ka hadlay saameynta bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmada maxaase gobolka hiiraan ay ku yeesheen abaaraha ka jira dalka waxaana uu sheegay in duruuf adag oo dhanka nolosha ay haysato dadka iyo weliba dunyada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada maxaase gobolka hiiraan dowladda federaalka maamulka hirshabeelle hay-adaha gargaarka iyo dadka muxsiniinta ayuu ka dalbaday in gurmad deg deg ah ay la soo gaaraan dadka ku nool degmada maxaas iyo nawaaxigeeda waa kan gudoomiyaha degmada maxaas ciise maxamuud ciise waayeel oo arrimahaasi ka hadlaya waxaanu yidhi alawal waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda kasoo jeeda degmada maxaaseed meel kastay joogaan qaalid haddii ay weydiiso degmada maxaaseed abaaraha iyo xaaladda ay kasoo jeedaan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xaaladda abaareed guud ahaan dalka soomaaliya waxay qaba la qabaan daruufo gooniya oo u dheeriina way jiraan oo xaaladda amni sababay ee cadowga sababeen dadkii oo xaalada abaareed ku jiro oo la waayey roobkii muddo laba da'mo ah la waayey haddana ka soo guuray guryahoodii iyo ceelashoodii meele magaalooyin kalena qaybu joogaan qaybuna joogaan meele ceelal kale oonan sidii oona biyuhu ugu sahlanayn in looga dhamiyo oo cadowga juma iyagoo cadowga sababo cadowga darteed usoo uga soo carareen u joogo marka dalkana waxay la qabaan xaaladda guud oo abaareed qaasna waxay u qabaan midda colaadeed oo cadowga ku haayo marka saameyn badanay ku yeelatay xaalad waxay ku jiraan la limaami karo xaalad bini aadamkale midii ugu adkeeday abaaraha waktiga lagu jiro midda saddex abaaruhu waxa waaye dadku waxay ku tiirsan yihiin dunyada dunyada waxay ku tiirsan tahay daaqa daaquna wuxuu ku tiirsan yahay da'mada da'madii la waayay laba sano meelkaasoo meeshii waxaa ka bixi karo daaqii daaqii marka xoolihii hadda ka baxooyo dadkuna uu ku xogaa marka dabcan marka waa saddex isku tiirsan saddex isku dirsan aan dhihi karna waxaan leenahay marka xaaladaasi ku jiraan si guud waxaa looga rabaa ummadda soomaaliyeed dawladda soomaaliya ka wakiila dadkan oo xaaladahay ku jiraan meel kasta oo looga hadlaa abaara in laga hadlaa ma aha waa in gacan fulin la helo sidaasaan leenahay buu leeyahay waaya marka waayahay marka maxaaskiina waaxigeeda ma jiraan dad maclul gaajo ama xoolo maclul gaajo ugu dhintay darteed hadday jiraan maxaa noo sheegi kartaa
low hadda qof iyo laba hebel iyo hebel makudhigi karna laakin way jiraan xogta aan hayno dad macluumaadka macluulshaas taabata way jiraan waxaase hadda se xaaladda sii socoto way ka sii daraysaa waxaan leenahay marka gurma deg dega mid qaran iyo mid mas-uulin iyo mid kastaba in gurma deg dega loo helo dadkaas aan baaq ugu dirin maxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya horta in la helo gargaar mid biyo iyo mid baad
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle mahad cismaan ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey qoysas ku nool deegaanka abaaley ee gobolka hiiraan munax xuseen ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa deeq raashiin oo ka timid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda hirshabeelle mudane mahad xasan cismaan ayaa loo qeybiyey konton qoys oo kamid ah dadka ku nool deegaanka aabaaley oo ku yaala xaduudka u dhexeeya gobolka hiiraan iyo dowla deegaanka soomaalida ee dalka itoobiya raashiinkan oo ka kooban noocyo kala duwan sida bur bariis sokor saliid iyo timir ayaa la gaarsiiyey qoysaskaasi si ay ugu afuraan maadaama deegaankaasi ay ka jirta abaar xoogan oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha bulshada nabdoon abuukar dayib maxamuud axmed iyo odayaal kale oo wakiilka ahaa dadka deegaanka ayaa u mahad celiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle mahad xasan cismaan sida ugu jawaabay codsigoodii gurmadka ah arkaysaanay hadda idiin muuqdo oo ka kooban konton qoys oo afuri walaalka ah oon ka codsannay inuu macnihii uu ka qayb qaato dadkan baahida haysa ee abaarta haysa inuu walaalkan mahad xasan cismaan inuu guddoomiye mahad uu ka qayb qaato annaga aan ka codsannay codsigiina uu naga aqbalay waxaan leenahay waxaad allah ku barakeeyo waxaad la baxdayna macnihii allaha kugu qabto meeshii macnihii oo baahidaada ay tahay oo waa kayd ku yaallo waxaa la dhahaa macnihii naftaada ka qaad oo naftaada u qaad waxaa weeyaan naftaada ka qaad oo naftaada u qaad weeyaan wixii aad baxsatay baad leedahay waxda haysa malihidna waa shay nin walba uu og yahay waxaan leenahay arrintaas arrin aad u qiimo badan soo dhoweyna weeye qof allaala qofkii waxna siiyanay waxaan leenahay oo qaryadan abaaley wax siiyana waxaan leenahay allaha barakeeyo qof walba oo macnihii wax la rabo oo wax lasoo gaarsiiyana sidan oo kalean baan u gaarsiinaynaa akhbaarta soo guudinaynaa waxaa weeyaan adduunka waxaa la gaari doonaa mar macnihii aana wax waxa wax wax la siiyo aan la helaynin baa lii wax wax la siiyo aan la helaynin oo ayaanka ayaan waxaa ku jiraa wax wax la siiyo in la helaa ayaan ku jirtaa ayaanka ayaanka nig waa marka waxaan leenahay ha laga qayb qaato dadka mujaacada laga qayb qaato qof walba wax haysa wax kala bax baan leenahay ha lagu dayda aan leenahay marka waxaan leenahay walaalkan mahad guddoomiye mahad xasan cismaan allaha kor ka dhigaan leenahay wuxuu rabana allaha ku siiyaan leenahay wuxuu ka cabsanaya allah uga xijaabaan leenahay owlaadda allah ugu barakeeyaan leenahay salaamkeen mahad waa salaamayna salaam boqol toban iyo afartan halkaa uga diraynaa
dooniye mahad waxaan leenahay codsigii aan codsannay waad ka soo ajiibtay si fiicanaad nooga soo jawaabtay fuqaraa raashinkaas kontanka qus aan uu ugu soo talagalay yuu noo soo dhiibay innaga gudoomiye odayaashii abaalayna waxaan rabnaa inaan gaarsiino siday ahayd inaan u gaarsiino kontanka qows ee loogu talagalo inaan gaarsiino gudoomiye mahad marka waxaan leenahay ha lagu daydo qof kastana intuu kuu jiro waxaa la ogaadaa markay dhibaato imaato markuu dhib sidaan oo kale yimaado ama abaar imaato ama colaad imaato dhib un sidiisa markay bulshada qabato yaa qofka kuu soo dhowey qof kale lakala ogaadaa gudoomiyahaas marka walaalaheena naga maqan ee hadda eriga abaari ka maqan in nooga sokeeyo nooga qiimo badan yahay waa ogaanay bulshadana waa gaarsiinaynaa annagana hadda wixii la dhehlaya wadaadadan iga horreeya yire xalan annaga odayaashii abaali wixii un nalagu soo simo annagana inaan gaarsiinaa nafaran gudoomiymahadna waan salaamayna maanta oo khamiis ah waxaan soo gaaray raashiin walaalkayn mahad xasan cismaan aan ka codsanay guddoomiye mahad oona codsi u jeesanay annagoo suulada odayaasha abaaley ah inuu ka qayb qaato afurinta dadka masaakiinta abaaley ayuu nooga soo jawaabay baaraka allah allaha barakeeyo kheyr allaha siiyo meeshaan waxaan ku haynaa konton qows raashiinkooda oo ka kooban bariis bur sonkor timir xalala marka ninkaas walaalkaan ah oo mahad guddoomiye mahad baaraka allah allaha barakeeyo aada uu mahadsan yahay raashiinkaas inu soo gaarsiiyey oo ka codsanay dadka masaakiinta abaali ku nool inuu ka qayb qaato afurinteeda aada buu u mahadsan yahay baaraka allah allaha u barakeeyo wixiisaan leenahay deegaanka abaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay abaartu si daran u saameysay iyadoo xaaladda ay ugu sii dartay jidla-aan iyo buuntala-aan taasi oo keentay in gurmadka lagu gaarsiiyo dadka ku dhaqan jiinka webiga shabeelle gaardameer maadaama aysan jirin waddooyin ay mari karaan gaadiidka waaweyn abaaley waa deegaan qadiimi ah oo leh taariikh gaara waxaana lagu tilmaamaa in uu webiga shabeelle ka galo dhulka soomaaliya laga soo gudbo abaaley waa deegaan qadiimi oo taariikh leh waxaana lagu tilmaamaa halka webiga shabeelle uu ka galo dhulka soomaaliya marka laga soo gudbo xaduudda labada dal gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hiirshabeelle mahad xasan cismaan ayaa lagu tilmaamaa siyaasi bulshada la dareen ah door muuqdana ka qaata taageerada qoysaska danteer xilayada ay dhacaan abaaraha iyo fatahaada tartanka qur-aan akhriska ee maamul goboleedyada dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho cabdifataax muumin ayaa muqdisho kasoo diray dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay maanta magaalada muqdisho si rasmi ay ugu daafurtay tartanka sanadlaha heer qaran ee xifdinta qur-aanka kariimka kaasoo sanadkan noqonaya markiisii afraad ee la qabto tartankan heer qaran ayaa waxaa ka qayb galaya arday ka kala socotay dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxaana guud ahaan ka qayb qaadanaya siddeed iyo labaatan arday oo ku tartamaya xifdinta qur-aanka kariimka tartanka ayaa waxaa taabagelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dktar xasan sheekh maxamuud daafuurka rasmiga ahna waxaa sameeyey wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar robow cali aw mansuur munaasabadda daafuurka waxaa ka soo qayb galay macalimiin waalidiin culimowdiin aqoon-yaano xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya wasiire ka kala socday dowlad goboleedyo dalka iyo martisharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahim aadan ibraahim nadaara ayaa goobta ka hadlay munaasabadda isagoo faahfaahin ka bixiyey ujeeddada tartanka iyo muhiimadda uu leeyahay dhiirigelinta barashada qur-aanka kariimka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka waxaa far- farxad u ah inay soo dhoweyso siddeed iyo labaatanka arday iyo muraafiqiintooda iyo martisharafta kale iyo guddiguba sanadkii afaraad inay ku soo dhoweyso tartanka qur-aanka kariimka ah aalaana ay ka qayb galaan sida la sheegay dhammaan dowlad goboleedyada laga soo bilaabo waqooyi bari ilaa iyo koonfur gal ilaa iyo jubbaland iyo gobolka banaadir intaba ay ka qayb galaan wayna ku dhan yihiin sanadkan sidii sanadkii horeba ay dhacday waxaan rabaa mar kale inaan idin idhaahdo soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada tartan adag ku soo dhowaada qof walba aqoontiisa iyo calafkiisa wuxuu ka helo abaalmarino sarreeya ku soo dhowaada aada baad u mahadsan tihiin intii ay socotay munaasabadda qaar ka mid ah culimmadii mas-uuliyiintii ka socday dowlad goboleedyadii guddiga tartanka ayaa hadallo kala duwan goobta ka jeediyey marka allaha noo dhammaystiro waxaan laga dhiman inta noo dhammaarata noo qabsootana dhammaan inta ku lug le oo fududaysay allah ka ajarsiiyaan leenahay subxaana wa tacaala ama ha noqdo madaxweynaha jazaahu allahu khayran oo runtii musaabaqadan iska tixi maaragtay yani iska xil saaray inuu ka warqabo iyo wasiirka iyo wasaaradda dhammaan mara shaqaalaheeda iyo guddiga taxkiimka aan ognahay dadaalka ay geliyaan oo runtii dad lagu kalsoon yahay oo maaragtay maxaanku rahhaa loo imaanayo oo go-aamadooda lagu kalsoon yahay inaan helno waa guul weeye soomaaliya maanta meesha laisku yimaadaba waa la qayliyaa waa la kala shakiyaa waa la kala cawdaa looma dhammaa la yidhaahaa laakiin guddigan ilaahad wax ka qayliya ma aanu arag alxamdu lilah musaabaqada sanadkan tii hore wax badan kama duwana sida maamulkii aan isla garanay waa un lasii xaqiijiyey oo lasii horumariyey wax badan baa maaratay xagga darajaadka oo ardada lagu siinayo ama loo goosanayo wax badan baa isbedel baa ka jira aniga hadda halkaan ka sheegi maayo ilaa sir guddiga uu leeyahay ma og tahay ma sheegayo laakiin in isbedel uu jiro oo laga rabo ardayga inuu wax xaqiijiyo qaraa xaqiiqsan ayaa laga rabaa xusnu aladaa wa xusnu asawt alhuduu waa la iskaga baahan yahay
marka waa maa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun maadaama waxa aan ilaahay ku caabudayno uu ahaa kitaabkeenna qur'aanka ah oo ilaahay bana fari marka inaan dhammaanteen isugu geyno gacmaha iyo xadiidkii ahaa inama almu'minuuna ikhwa kiina walaalaynayey ilaahayna uu noo sheegay uu caabuda uuna yidhi haddaana kor u qaadin oon weyneynin marka waxa ka soo haraa waxay iska noqonaya khasaaro marka ilaahay idinkiis kuwii khasaare ilaahay nagama dhigo guddiga qarankana waxaan rajaynaa insha allah ilaahay ha waafajiyo ayagana mararka qaar waa la xantaah cadaaladda allah ha waafajiyo aad ayaad umahadsantihiin gabagabadii wasiirka wasaaradda waqaaftii arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar robow cali abumansuur ayaa sheegay in ardayga kaalinta koowaad uu heli doono abaalmarin dhan labaatan kun oo doolarka maraykanka taasoo dhiirigelin weyn u ah ka qaybgalayaasha tartanka sida aada og tihiin meeshaan marka la tartamo ardaydan dhowr iyo labaatanka ah toddoba kaalmood baa la bixiyaa kaalmahaas waxay ahaayeen kaalinta koowaad ee ardayga number kow gala oo guddiga ay u qiraan inuu number kow galay labaatan kun oo dollar baa la siiyaa oo jaa-isadiisa talow yaa qaadan doona ardaydan mid ka mid aha qaadan doona ee ma garanayno ya marka waxaa ku xiga nin shan kan ku xigana shan iyo toban buu helaya kan labaad kan saddexaadna toban buu helaya kan afaraadna toddobuu helaya kan shanaadna shan buu helaya kan lixaadna saddexuu helaya kan toddobaadna labuu helaya kuwa kalena uun waa guulaysteene iyagana markhaati bay ka noqonayaan way tartameen way dadaaleen fursad kaley heli doonaan marka waxaa dhacday sanadkii koowaad markii la yidhi ardayga koowaad labaatan buu helaya ardayga labaatanka helay nin macallin qur-aan ahaa dhalay marka macallinkii waxaa la yidhi wiilkii waa la siiy ma la siiyey buu yidhi ha waa la siiyaa la yidhi video call u gale war waxaan hadday run yihiin ani hala itusuu yidhi labaatan maa cunugii la siiy hala itusuu yidhi waa la tusayo saas baa lacagtiiyo xiran buu saas u arkay dhanka kalena ha loo gediyu yidhi wuxuu rabaa inuu qiyaaso xajmigeeda insha allah dhammaanteen waa guulaysanaynaa mar kale runtii madaxweynaha jamhuuriyaddan u mahad celinaynaa runtii farxaddan iyo weynaynta qur-aanka in la isugu yimaado ka shaqeeyey warkii habeenimo aad kala socoteen radio jawhar wanaga inta